waxaan isugu nimaadnay in aan ka hadalno martida culusoo beri noo imaanayso saaad u maqasheenba beri waxaa marti noo ee madaxweynaha kenya marka madaxweynaha wuutu ballan qaade bisha labay tobnaad markaad halka yimid ood ka hadlaayay foramkii aan lahaynay oo xoolodhaqatada waataad bannaanka istaagay ood u ballan qaaday reer wajeer inuu imaanayo janwari janwari way noqon weyday laakiin waxaad ood imaanaya insha allah soo beri oo ah taarikh shan bish february waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha kenya madaxweynaha waxaad u imaanayaa development tour inaad ka hadla horumar dhowr goob ayuu tegi ood amise wax ka furaya amse aad fiirinayaa meesha ay marayaan barnaamijyahaasi waxaa ka mid eh affordable housingka national government ay samaynayso waxaa ka mid eh istaalka weyn ood ka furi doona maxaa la yidhahdaa ito blood transfusion center guriga aan dhisnay oo la qalabeeyey oo maxaa la yidhahdaa ito lagu sameeyo kala saarka dhiigga iyo waxyaaba blood transfusion kulleyta kadib wuxuu dhex qaadayaa istaalkaan dhisayna oo hadda dhammaasho ah oona rabno in national government ay nala qalabayso intaa kadib wuxuu aadayaa county assemblyga iyo aggregation maxaa la yidhahdaa ito park meeshaan ka dhisayno warshadda oo xagga darafta xigta magaci sunrise calinuur xaggeed intaa markuu qabto barsad ayuu ka samayn oraxi insha allah oon rabnaa shicibka inay soo wada baxaan oo inoo soo camiraan oo madaxweynaha aan ka dhagaysano wixii kale oo barnaamij ood noo keenay wajeer county ahaan fursadna ay lahaanayaan madaxda la soo doortay in ay maaragtay ay meesha ay ka hadlaan oo dhibkii mise waxyaaba ay tabanayaan mise ay ka cabanayaan horumar ahaan lixda constituency iyo wajeer county waxay isku leeyihin kulli looga hadlayo marka kadib qoraxda way soo kulanaysaan qaybaynaa markii barsada kadib weyr nasan galabtina barnaamij kale ayuu ka samayn suuqa xoolaha barnaamijkaas oo ah xoolo la duraayo iyo restocking oo loo qaybinaya qoysas oo waxaan waa wax la soo bangay oo national government ay wadato marka kadib waxay noqonaysaa un consultation iyo fadhiyaal madaxeed iyo dadka opinion leaderske oo dad khaas ee constituency la baangiyey adlashira madaxweyne marka walaalayaal waxaan u sheegayaa reer wajeer weli khaastan bulshada reer wajeer waad aragtaan annaga madaxdu waan isla jirnaa madaxweynaha annaga ayuu marti noo yahay annaga waan shiraynay nairobi aan ku shirnay xalay ayaan shirnay saakin waxaan la shirnay tiimkii kor ka yimaada asaga soo dirsaday iyo tiimka securitiga waxaan rabnaa madaxweynaha imaashadiisa in aan ka faa'iidno oon reer wajeer ahaan ugu faa'iidno oon dhulka ugu faa'iidayno wakhti dhaqan ayaa la joogaa wakhti maamul ayaa la joogaa election beri la ridaaya ma leh marka waxaan rabnaa reer wajeer xiisaha siyaasadda in ay yareeyaan oo markii podiumka la yimaada madaxda la dhagaysto qof walba madax ah la dhagaysto laisku buuqin khalqalna aan la gelinin barsadda madaxweynaha